soomaalida dalkan maraykanka ayaa isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa waddankan maraykanka bisha nofembar ee madaxtinimo soomaalida gobolka ohio ayaa ka mida kuwa sida gaarka u tixgelinaya doorashadan haddaba xasan cumar cali xasan dheere ayaa nagu soo booqday istuudiyaha v o eda ee magaaladan washington d c wuxuu u waramay caashe ibraahim aadan iyo barnaamijka qubanaha v o eda saad og tahay soomaalidu waddankan maraykanka way ku soo badanaysa wayna imaanaysa ilaa last thirty years inteeda badanna waxaa weeyaan waa maraykan weeye citizen weeyaan sidaanana wayna ognahay soomaalida waa doorasho jeceshahay oo waa siyaasad jeceshahay oo waana ognahay xataa fadhi ku dirir bay samaysaa sanadkan waa sanad aada muhiim u ah oo runtii doorasho ah waktigii madaxweynenimada ay ku tartamahayeen labada xisbi sidoo kaleeto local elections ay jiraan ama doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa congaresska iyo dhammaanna waxay khuseeyaan noloshayada midna waxaan ula simannahay maraykankaan ula simannahay midna waxa weeyaan waxay noo tahay gooni bay noo tahay madaxweynenimada loo tartamayo waxa weeye maraykan oo dhan iyo adduunka o dhan bay saamaynaysaa laakiin midda muhimka had iyo jeer nooca waxa weeye midda localka oo ama hadha annagana khusaysa hadday ahaan lahay gobarnatooraha congressyada cowniga dadka madaxda ka ah meeyarka city councilka daadba waxay noo yihiin muhim noo ah waayo kuwaas baa nolosheeda maalin walbaba go-aan ka gaara sidaad og tahayna waxaa weeyaan dad soomaaliya baa sidoo kaleeto siyaasadda waayahan ku soo biirayey waxaanu hadda jira saddex qof oo brimariga ka soo gudubtay ama isra reebkii hore kusoo gudubtay laba ka miduna ay yihiin xisbiga dimuqraadka midna uu yahay republican waxaana rajaynaynaa saddexduba inay guulaystaan sanadkan maadaama maxaa leedaha ay brimary kusoo baxeen dad badan oo soomaaliyana ay taageerayaan taasuna waxa weeyaan waa arrinka keenaya in abaabul badan uu jiro oo saldhigu ah in la taageero soomaalida doorashada ku jirta waayahay xasan waxaad ka warantaa bal heerka ay gaarsiisan tahay ka qaybgalka soomaalida oo kaararkii codbixinta ma qaateen ma isdiiwaan geliyeen ma u diyaarsan yihiin doorashadan soo socota bisha novembar dhacaysa dad aada u badan baa diyaarsan hadiyo jeer waxaa jira laba gruub oo hadiyo jeer u baahan in registration ay sameeyaan number one dad baa citizen noqda oo maraykanka noqda oo xilliga ay maraykanka noqonayaan ay tahay inay boodaan ay tahay waxaa kaloo jira dad fara badan oo iyagana qaangaara oo gaara xilliga doorashada sideed toban waddankan wax la codayn karaa qofku markuu sideed toban sano gaaro iyo wixi ka weyn marka dad badan ba ayaguna sideed iyo toban noqonaya dhaqan ahaan ama traditional american xitaa no soomaalida keliya ah dadka yararka ah maba codeeyaan badan ah had iyo jeer doorashadan waxay kaloo ay runtii unique ku tahay oo gooni ku tahay dad badan baa waxay aaminsan yihiin runtii kala dooran la waayo mabdi'iyan marka loo eego iyo waxa adduunka ka socda labadaba way saamaynayaan dadku waa bolitition soomaalida waad og tahay marka doorasho aada u adag oo xilligan runtii go-aanka la gaara ay adag tahay ayaa socota waxaad sheegtay in ay jiraan soomaali badan oo citizen noqotay oo muwaadiniin noqotay oo xaq u leh inay codeeyaan marka ma isku daydeen ama ma haysaan tirakoob ku saabsan tirada soomaalida soo korortay sanadkan ee laga yaabo in codka soomaalida ay wax ka bedesho dadka soomaalida ahu marka runta laga hadla waxaa weeyaan aad bay u badan yihiin waxaa jirta deegaano ayagu ay degan yihiin oo markii la fiiriyo doorashada ay yihiin muhim ay u tahay waxayna bedeli karaan siyaasadda marka loo eego way bedeli karaan citiga waxay bedeli karaan siyaasadda countiga haddii ay dhinac isu raacaan waxaa jira waxa layhahdaa block vote ah oo dadku ay sameeyaan ama maxaa layihahdaa dadko dhinac isu raaca oo u odeeya laakiin waynu ognahay weli ama siyaasiyan aan ahaano ama soomaalidu dhaqan ahaan ama qabiil ahaan ama say u dhaqanto ma ahan dad hadiyo jeer dhinac isu raac intooda badan sidoo kaleeto dad badan baa waxbartay oo kala aaminsan waxyaalaha labada xisbi kala aaminsan yihiin oo xisbiga republicanka ahuna waxbuu aaminsan yahay xisbiga dimuqraadka ahuna waxbuu aaminsan yahay bilmatal waxaa jira niman taraagley ah oo traag wadi jira waktigii uu trump joogay lacago aad badan bay samayn jireen haddana waxaa weeye dhaqaali baa ku yaraaday waxay markay eedaynayaan oo ay leeyihiin maamulkan hadda meesha jooga ayaa dhibaato ahaa markaay ku leeyahin anagu ninkaasi gruubkasaan jecella waxaa jira gruub kale oo dhahaya oo immigrationka oo dhahaya anagu waddankan waa nimid waa cusubnahay haddii trump doortana waxa weeyaan waa naxaaqaya sidoo kale dad badan baa waddankii soomaaliya ku maqan oo raba dadkooda ku maqan yihiin oo raba inay keenaan iyagiina waxay leeyihiin haddii trump yimaado waxaa nagu dhacahaya dadkayga ma imaanayo sida daraadeed labadaas baa joyce baa jirto xaalad aad u adag baa markaa arrinka naga soo faa'iidi karaysa xasan inta badan eh, markay noqoto doorasho iyo siyaasad markay noqoto waa wax iska caadiya in dadku ay dhinacyada ku loolamaya codadka eh, codbixiyaasha inay kala raacaan laakiin ma jira markaad fiiriso soomaalida waxay iyagu ka midaysan yihiin ka soomaali ahaan oo ay rabaan haddii codkooda ay dhiibtaan ama waxyaaba ay isleeyihiin mas-uulka aad doorataan ee kusoo baxa doorashada eh, waa idin wuu idinkaga hirgeli doonaa soomaali ahaan Eh, hal arrin oo muhima baan rabaa dadka soomaalida inaan u sheego oo faa'iide ah oo laba state baanu degannahay oo minnesota iyo colombus baanu ugu badannahay oo ohio faa'iida noogu jirta waxa weeyaan eh, minnesota madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya waa gobernatooraha eh, ninkii ahaan jiray ee minnesota oo xiriir badan soomaalida la leh oo yaqaana oo faa'iido badan baa soomaalida ugu jirta sidoo kale ohio madaxweyne ku-xigeenka ninka tartamaya waxa weeyaan waa ohio ka yimid xiriir buuna la leeyahay soomaalida oo runtii weliba rag soomaaliyeed bay xiriir leeyihin oo is yaqaanaan oo iskuol wada dhiganayeen oo oo si fiican u yaqaanaan marka laba dhinacoo cayaalka xaafadda jira marka laba dhinaclooda ciyaalka xaafadda abaa noo joogta marka sidaa daraaddeed ma dhihi karo marka ee labada dadkao dhan waxay raacayaan ninkaas ama gruubkaas bay taageerayaan laakiin in general marka loo eego ee madaxna taqaana baa imaanaysa wadanka maraykanka ee runtiina waxyaalaha hadda aan meesha hadda washington u jooga waxbaa ka mid ahba qayb ka mid ahaanu la kulannay oo aanu rabnaa aanu soomaaliya ishugeeda kala hadalnay iyo sidii soomaaliya wax loogu qaban lahaa iyo dadka soomaalida maraykanka jooga sidii wax loogu qaban lahaa marka aad bay muhim noogu tahay inaanu ka qayb qaadano doorashada waana inaan ogaanaa ay soomaalida ogaataa meelay joogto doorashada soomaaliya qoryaha wax lagu qabsan jiray iyo xoog meeshaan codkaagaba baawara oo bedelaya ee, ee, maxaa la yidhahdaa dynamic ama siyaasadda siay u socoto
xasan cumar cali oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohaayo oo istuudiyaha v o eda magaaladan washington d c ugu warramayay caashi ibraahim aadan ayuu kaasi ahaa